xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa jira dad danyar ah oo ku nool kaamamka barakacayaasha ee degmada dhuubley kuwaasi oo wajahaya xaalada adag oo ay ka mid tahay cuno la-aan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee kaamamka degmada dhuubley ayaa ka warbixiyey xaaladaha adag ee ay xilligan wajahayaan iyagoona codsaday in caawinaad loo sameeyo maadaama ay wajahayaan xaalado biniaadanimo magacayga nuur cabdideer waa mahadsan tahay markuu horeyso kaamka baahi badanaa ka jirto maxaa dhihi jiray dhanka maxaa dhihi jiray cuntada haddii la dhaho hoyga haddii la dhaho markana hoy la-aan iyo cunto la-aan ayaa hadda nooga daran waxaan ka codsanaynaa meesha horta waxaa weeye waa barakac saa ujeedo dadkan nama nacin guryahooda inay joogaan ama saxooyi fiican inay joogaan kama doorsanin inay meeshaan oo maxaa dhihi jiray hoyla-aanta amase inay joogaan kama doorsanin laakiin dantaa ku khasabtay maadaama ay meesha hay-adi iyo wax ay ku sugayeen kolley haddana maxaa dhihi jiray hay-adihii wixii ku dhacay ma garanay annaga kolley gaabis weyn baan ka dareemaynaa marka hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in dadkan kolley meeshaan joogo waxaa waaye qof walba wixii uu maxaa dhihi jiray u shaqaysta amase wuxuu yahay ishiisay ku taalaa kolley buugashashkan iyo buulalkan iyo qof walba ma ogolaanayo inuu joogo qof ilaan danta ku qasabtay moogi dad dan baa keentay marka waxaan ka codsanaynaa in wixii lagu caawin karo dadkan baahi badan baa haysa in la caawiyo si deg degna loo caawiyo wixii loo awoodo loo heli karo new kaamka baahi badan baa ka jirtay baahi badan maadada koowaad waxay ahaadeen midda biyo ahaaday midda biyo hadda waa laga reysaday dhanka kale waa gaajo iyo rafaad iyo dhab maadada koowaad dad badan oo hadda beerihii ka soo abaarsadeen ay soo barakaceen iyo hadda lagu soo kordhigay dadkii waxa la haaya malaha markaan kiilikiili barisaba intii liiska aruuriba ayaga loo aruurinayaa markaan dad badan baa noo soo kordhay markaan dhab baa ka jira kaamka baahi badan baa ka jirta waxaa u jeedinayaa maamulka iyo hay-adaha alxamdulilah iyo dowladda federaalka waxaa u jeedinaa inaan oo maaragtaada xaaladan aad u xun tahay oo dad oo maaragtaada soo barakaceen hadda sanadkan bishan sanadkan cusub shanta hadda soo barakaceen hadda noo soo kordhigeen aad u baahan yihiin tabarna aad u hayso annagii oo horey aan deganaa waxba haysanin yaa kiila kiila bariisa intaa iska aruurina maskiil yaa u hagaajinaa oo u geynaa markaan waxaa ka codsanayna inaa gargaar buuha na soo siyaan na soo garab istaagaan aan u baahannahay maamulka ma al hay-adaha ma al dowladda federaalka soomaaliya